dowladda federaalk soomaaliya ayaa wado dadaallo lagu dhammaystirayo dastuurka soomaaliya si loo helo dastuur dhammaystiran oo uu leeyahay dalka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan macalin ayaa sheegay in heer gabagaba ah uu marayo dhammaystirka dastuurka islamarkaana dadaal badan ku bixinayaan sidii dalka u heli lahaa cadaalad loo dhan yahay horta waa shan cutub oo aad iyo aad muhiim u ah waa shanaad ilaa iyo sagaalaad marka hore cutubka shanaad waa cutubka ka hadlaya baahinta awoodaha ama la federaalaynta la yidhaahdo ayuu ka hadlayaa ama astaynta awoodahana waa la yidhahdaa wuxuu kaloo waxaa kaloo ku jira cutubkii baarlamaanka waxaa ku jira cutubkii madaxweynaha waxaa ku jira cutubkii xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha la yidhaahdo waxaa ugu dambeeya cutubkana cutubka garsoorka marka shan cutub oo aad iyo aad muhiim u ah oo runtii la tashiyadoodii hay-adaha dowladda ee kala duwan iyo dadweynaha kala duwan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaan iyo degmooyinka waddanka intii markaas la gaari karay lala soo yeeshay oo sanad ku dhowaad socday ayaa ayaa soo gabagaboobay marka wasaaradda iyo waa kasoo dhammaaday wuu kasoo dhammaaday waxaan u gud wuxuu la yaallaa hadeertaan guddiga baarlamaanka la yidhaahdo la socodka ayuu la yaallaa dhawaan waxaan rajeynaya insha allahu tacaala in ajandaha baarlamaanka lagu soo daro oo weliba labada aqal oo wada jira lagu soo daro sidii afarta cutuboo horeeto in shantan cutubna oo muhiimka hadda aan ka sheekeynaye loo ansixiyo taas macnaheedu waxa waaye maaragtay kala fadhigan markuu dhammaado waxaan rajeynaynaa sagaal cutub oo cutubyadii shan iyo tobanka ahaa ee dastuurka kumeel gaarka ahaa in dib eegisna lagu sameeyey lana ansixiyey oo inoo hari doonto insha allahu tacaala shan cutub oo kaleeto inoo hari doonto ayadana aan rajeynayno sanadkan dhammaadkiisa iyo kala fadhiga xiga ee toddobaad inuu ayaguna noo mari doonaan saasna himiladii iyo hiigsigii ahaa dastuurkiini insha allahu tacaala inuu naga soo dhammaado shan iyo tobankeeni cutubna noo wada ansaxaan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa horay u ansixiyey cutubyo ka mid ah dastuurka soomaaliya waxaana weli soconaya dadaallo lagu doonayo in lagu dhammaystiro dastuurka dalka